أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinku gahanana waxaa ka mid ah maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa shaaciyey in gantaallo ay ku weerareen goob ku taalla magaalada beyruud oo uu ku sugnaa hogaamiyaha cusub ee xisbiga shiicada ee isku magacaabay xisbullah qaraxyana la beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo jubbada hoose dowladda xabashada etoobiya ayaa gobolka amxaarada kaga dhawaaqday qorshe dagaaleed cusub xilli dagaalada ka socda dalka etoobiya ay kusii fadayaan dhul hor leh wilaayada jubbada hoose ayaa magacowday guddiga beeralayda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmadaasi wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasi oo kasoo baxay safka cadowga allah maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowro usoo gebagabeeyey haweenka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu dar karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa shaaciyey in gantaallo ku weerareen goob ku taalla magaalada bayruud oo ku sugnaa hogaamiyaha cusub ee xisbiga shiicada isku magacaabay xisbullah warbixintaasi waxaanu ka waraysanay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allahu kheyran walaalka yaasir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha rabiicu thaani sanadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri siqdii dhexe xalay war ka soo baxay maamulka sahyuuniyadda yuhuudda waxay ku xaqiijiyeen in gantaalo ay ku garaaceen goob kulan uga socday hogaanka sare ee xisbullahta waxayna saraakiil ka tirsan yuhuuddu sheegeen in xubnaha kulankaasi fadhiyey uu ku jiray haashim safi aldiin oo ah hogaamiyaha bedelay hogaamiyihii xisbu shaydaan xasan nasrullah oo maalmo kahor ku bakhtiyey duqeyn sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada beyruud ee isla caasimada dalka lubnaan si rasmi a weli yuhuudda uma xaqiijin in hogaamiyaha cusub ee xisbiga isku magacaabay xisbullah ku dileen duqeynta xali ay ka fuliyeen magaalada beyruud mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka xisbiga oo ay kaga hadlayaan gantaalada ay xali sahyuuniyadda yuhuudda ku garaacday goobta ay kulanka uga socday hogaanka sare ee xisbigaas dhanka kale walaalka yaasir daqiiqda ka hor maamulka sahyuuniyadda yuhuudda waxa uu ka shaqariyey qalabka digniinta ah isagoona dadkiisa uga digay gantaalo daqiiqda ka hor laga soo tuuray dhanka dalka lubnaan kuna soo wajahan dhulka waqooyi ee muslimiinta falastiin ee sida xoogga ah lagu dejiyey sahyuuniyadda yuhuudda sidoo kale duqeymihii ugu dambeeyey ee sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen dalka lubnaan waxay sababeen inay go-da waddadii isku xirtay dalalka lubnaan iyo suuriya hadal ka soo baxay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayay ku xaqiijisay inay ku qasban tahay inay gasho dagaalka kasoo cusboonaaday bariga dhexe waajibna ay ku tahay inay u istaagto difaaca sahyuuniyadda yuhuudda dhanka dowladda shiicada iiraan iyaduna war ka soo baxay waxay kaga codsatay dowladda ruushka inay ka saacido dhanka duqeymaha sahyuuniyadda yuhuudda ayna garab ku siisa helista xogaha dhanka yuhuudda sidoo kale kulan ay yeesheen dowladaha khaliijka carabta ayaa waxay ku shaaciyeen in ay dhexdhexaad ka yihiin dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo sidoo kale iiraan lubnaan iyo muqaawamada muslimiinta falastiin waxayna muujiyeen cabsi ku aadan in iiraan ay beegsata ceelasha shidaalka ee dowladahaasi haddii ay isku dayaan inay garab siiyaan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda dhanka kale walaalka yaasir muqaawamada muslimiinta falastiin waxay baahiyeen muuqaal kooban ay kusoo bandhigayaan weerar kama-ina ay ka fuliyeen galbeedka magaalada khayuunis waxaana muuqaalkaas yar lagu daawanayaa dhowr gaadiid ilaa iyo toban ku dhow oo isugu jira taangiyo cagacagafyo iyo gaadiid kaleba oo sahyuunada yuhuudda lagu gubaya iyadoona sidoo kale ay muujinayaan in gaadiidkaasi askartii yuhuudda ay ku jirtay ay halkaas iyagana ku halaagsameen oo ay ku baktiyeen waxayna ugudbeyntii sidoo kale soo bandhigaan agabyo ay sahyuunada yuhuudda uga carareen goobtii kamiinka lagu dhigay mahadsanid tooshow qaraxyalo la beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo jubbada hoose wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraxyo ku weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda bula jameeco ee magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu laba qarax xalay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda bardaale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dowladda xabashida itoobiya ayaa gobolka amxaarada kaga dhawaaqday qorshe dagaaleed cusub xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
militariga dowladda kaafirada itoobiya ayaa guluf cusub oo weerar ah ku qaaday gobolka amxaarada kaasoo ka dhannaha jabhadda faano iyadoo dagaallo culus laga soo sheegayo waqooyiga waddankaasi xukuumadda adisababa ayaa waxay sheegtay in weerarkan cusub ay ku doonayaan in gobolka ay kaga sifeeyaan maleeshiyaadka faano oo muddooyinkii dambe halis weyn ku hayay jiritaanka nidaamka abiy axmed warbaahinta maxalliga ah ayaa ku soo warramaysa in kumanaan ka tirsan ciidanka dowladda oo wata gaadiidka dagaalka ay durbo u dhaqaaqeen gobolka amxaarada si ay qayb uga noqdaan gulufka cusub ee dagaalka dagaallo culus ayaa xilligan waxa ay ka socdaan gonder gojab iyo show jabhadda amxaarada ayaana sheegtay inay la wareegtay deegaanno muhiim ah sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee xabashada ayaa iyaguna geysanaya duqaymo culus sida ay soo wariyeen ilawareedo ku sugan ismaamulkaasi amxaarada tani oo markii uu xukunka uu qabtay abiy axmed waxaa itoobiya dib uga bilowday jabadaha hubaysan kuwaasoo ka soo horjeeda nidaamka adisababa islamarkaana doonaya in xukunka ay uga tuuraan qori caaraddiisa markii gobolka amxaarada laga soo tago sidoo kale waxay colaadani saamaysay gobollada oromada iyo tigreega mana muuqato xalay ku istaagayaan dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaasi malaayiin etoobiyaan ah ayaa ku barakacay colaadda halka boqolaal kun oo kalena lagu dilay waxaana sii reerdhaca kufsiga iyo amni darrada ka jirta waddankaasi mahadsaned abushayba wilaayada jubbada hoose ayaa magacowday guddiga beeralayda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib munaasabad si aadaa loo soo agaasimay dhowaanna lagu qabtay deegaanka buulamaamo oo ka tirsan degmada kamsuuma ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo salaadiin ayaa lagu shaaciyey hoggaanka guddiga beeraleyda wilaayada jubbada hoose guddigan ayaa ka shaqayn doono isku xirka maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeraleyda isaga oo ka qayb qaadan doona horumarinta beeraha iyo ka warqabka xaaladaha webiga jubba ugu horeenna waxaa madasha munaasabadda ka hadlay a-sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo shaaciyey magacyada guddiga beeralayda dadaalkiin iyo juhdigiin oo aad ugu tashanayseen inaad samaysataan mas-uul kaas oo ah xasanbarre maxamed jazaahullahu khayraan walaalkan halkan joogo baa aad ka dhigateen in mas-uul idin noqdo annagana kan walaaye ahaan waa idinla aqbaln jazaakumullaahu khayraan waxaa kale intaas garbihiis fadhiyo oo halkan joogo muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame mas-uuliyiintii ayagana degmo ahaan u hilsaaranaayay ayagana garbihiis baa fadhiyaan oo bulshadii beeralaydii guud ahaan waxgaradkoodan idin soo doorteen oo annagana la dooranay waxaan idin leenahay awalan waxaan idin dardaaramaynaa taqwa allaahi casa wajalla ilaahay aad ka baqdaan dadka aad mas-uulka adugu tihiin oo idin doorteen aad ugu baqdaan subxaana wa tacaala waxaa kale idin dardaaramaynaa walaalayaal inaad samaysaan cadli waxa aad mas-uulka aad ka tihiin waa beer waxa aad mas-uulka aad ka tihiin ilaalinta beeraha way horumarinta beeraha way waa inaad cadaalad samaysaan intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay xasan barre maxamed oo loo magacaabay guddoomiyaha beeralayda jubbada hoose yaa jamaaca albustaan reer beeraley guddoomnimada ay soo doorateen horta waa aniga qaaday walaayada min gobol ilaa xaraka ay fadhiyaan maktabkii beeraha ninkii ugu sari u fadhiya hortiis igu doorateen waan qaaday waxaanse rabaa in liila qaado aan liigu daynin howl culus waaye beer waa dhiban tahay suganaa liigu riixi waxbaa liiga gooy wax baa imaan doono cadaaladdan aan ku dadaalno horumarka beerahana aan ku dadaalno webigaan baaxadda weyno aniyaaha iuna siiyo nimcada ana in xigmadiisa aan ku dadaalno labteeda juhdi kharash aan ku bixaya maalin walba maalma in meel laga foqana waa laga fiican yahay meeshiis uu baahan yahay oo annaga ay nala garato inaad noo sheegtaan annagana aan gudbino oo gobolkii u gudbino maktabkan siduu yahay aan ku shaqayno ugu dambeenna waxaa kelimaad soo dhoweyna munaasabadda ka jeediyey salaadiinta kale ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beelaha jararweyne iyo suldaan macalin maxamed cabdiduuba suldaanka beesha wardaay waxaan horta u dardaarmayaa dadka micnaha hadda howsha loo dhiibay ee heer gobol iyo heer degmaba waxaan leeyahay ilaahay ha idin fududay horta howsha laydin dhiibay waa howl dhib badan ee waxaa laydinka rabaa marka koowaad in cadaalad laydinka helo dadka howsha aad u qabanaysaan inaad cadaalad samaysaan qodobka labaad dadka inaad u naxariisataan oo micnaha xaaladahooda aad la socotaan baahida markaas jirto inaad la socotaan keliya ay aadan noqonin macnaha dad iska socda howshii loo ogmaday ka soo bixi waayo aadan noqonin dadka inaad u dhimrisaan walaalaha kale waxaan leeyahay iyagana waxaa idinka rabnaa haddee saa ugu dhiibateen inaad ku adeecdaan alsamca waaldaaca fi lmashid waalmakrah waalyusri waalcusr wacalaa atharatin calayna waanlaa nunaasica alamra ahlu ilaa an taraw kufran bawax waa wax adag marka in samci wadaaca la helo qof kasto marka oo mas-uul ah wixii loo dhiibay ilaa isaga waa weydinaya cidda uu mas-uulka yana waxaa laga rabaa inay adeecdo dhammaanteen marka waxaa waye adeeca waa nagala rabaa jazaakum allahu khayr waad dadaasheen ilaahayna inoo barakeeyo beeraha allah inoo barakeeyo dhulka allah inoo barakeeyo raxmad khayr qabta allah ina siiyo cadowga iyo gaalada allah inaga jabiy ikhwaani magacaabistan guddiga beeralayda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan uu qabsoomay kulan ballaaran oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaab ulmujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo inta badan beeralayda gobolka kaas oo ujeedkiisu uu ahaa horumarinta beeraha iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa webigan baaxadda weyn ee jubba ee mara gobolka mahadsanid abu ayman fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey degmadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
dhawaaqa aad maqlaysaan waa xoolo sake ah oo laga qeybiyay degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xoolahan oo isugu jiray ari iyo geel waxaa ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ka kala yimid gudaha degmada buulafullaay iyo deegaanada hoos yimaado dadka qaar waxaa la siinayay neef geel ah qaarna waxaa la siinayay shan neef oo ari ah lama cabiri karin farxadda ka muuqatay dadka muslimiinta maadaama iyagoo xaaladoodu aad ay u liidato ay nasiib u yeesheen inay helaan sakada xoolaha nool waxaan arkaynay dad curyaama ah iyo kuwo indhoolayaal ah iyo kuwo kaleoo xaalado adag ay haysato oo nasiib u yeeshay inay helaan xoolaha sakada ee laga qeybiyey degmada buulafullaay qaar ka mid a dadkii xoolaha nasiibka u yeeshay ayaa sidan u sheegay andalus
ismadhayjahasanow buulufalaya dhugaay maana buulufalaya hooli haddana kala qiibayaalhiyaay alxamdulilaahi waxaa ana haddana masaakiina hool u qiibayaalhiyaay ana haddana shan neefoo haddana ira'ay alxamdulilaah ilaahay wiinu wahaadka ay haddana wilaayada in dhogtay kor allah ka dhigi garas sagaar cabdi xaggee ka imaad doodale maasha allah maybu aha odayaalka maamulka islaamiga yaa hoola ka dhiibahay shan neef aa laysiiyaan maasha allah maasha allah farxaddaada ka war marka maasha allah maasha allah islaamka sifayle walka biyahayan alxamdulilah adi hadda ka hor wax ma lagu siiyo maya maya inkow islaamka lan ilaahay guulsiye intaasaana kadeersiye gaalada maxaa ku abaaraysaa gaalo ilaahay geb baa siye intaasaan kabaare سعودي علي حسن الحمد لله ما هاد إلهي اسكولة ولا نلسي قارن جيلا نلسي مجاهدين تنسي إلهي أما هذا نغانا ما دج كور الله كديك قالد الله كجيبي إلهي قالنتي كور نقاد
ما شاء الله جو آت آت صورها كشراء ما شاء الله إن الحمد لله وحال نصي ياو قاركيل النصي ما شاء الله آت آت أن أفرح سنها مركا الحمد لله وحال أهيا مجاهدين كربيدي كور الله كيال gaaladan waxaa leenahayaa hoos allaa keliya malaaq cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay oo isagana ku sugnaa goobta xoolaha lagu qeybinayay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa indhihiisa uu ku arkay maana xoolo badanaa buulafullaay laka qeybiyey keel fara badan iri fara badan ayaa laka qeybiyey keela waxaa lagu qeybsa sharah lambar koow alaa qofkiiba hal neef oo geel ah oo alxamdulilaahi oo baaloq ayaa la sii shara irigina alaa qofkii waxaa la sii shara shan neefaa la sii shara liibaan adduunya liibaan qara allahnu siiy degmada buulafullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxay ku dabafeelaysaa degmooyin dhowr ah oo horey looga qeybiyey sekada xoolaha nool waxaana ilaa iyo hadda degmooyinka laga qeybiyo xoolaha ay kala yihiin labaatan jirow ufurow bardaadhe iyo degmada buulafullaay oo shalay laga qeybiyey sekada xoolaha nool waan idiin soo sheegi doonaa hadba degmada iyo deegaanka laga qeybiyo xoolaha iyo halka lagu soo gebagabeeya inshaa allah mahadsanid abu xasaan wilaayada bokol ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xasan ibraahim iftiin iyo cabdow macalin xasan waa labo askari oo toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waxayna askartani tababar ku soo qaateen waddanka yugandha iyagoona ka soo howlgalay deegaanada dhaca bariga galgaduud iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mid ah toobadkeenayaasha waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii sida dirqiga ah uga soo badbaaday weerarkii barakeysnaa ee lagu xasmiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka caws weyne isagoona wixii ka dambeeyey weerarkaasi qorsheynayey inuu kasoo toobadkeeno gaalnimada uu ku dhacay askariga labaad ayaa si gaar ah kaga tirsanaa maleeshiyaadka loogu yeero booliisi militaro ee loo dhisay la dagaalanka shacaa'irta islaamka sida xijaabka niqaabka dumarka iyo sidoo kale garka iyo cimaamadaha wilaayada bakool ayaa dhowaan askartan kusoo bandhigtay magaalooyinka tiyeglow iyo buurdhaxunleh waxaana markii towbada loo qabtay waray si gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus maay ibdomaal xasanaalare labada kun labaatan lamadii bili lamaad amala kabiri degmadeen xudur yaku kabiri xudurkiina may baa hadana ilaa todoba bilood amala tababarka ka jari mayna qaada meel yuwaan leeraw yuwaan iyo hadana ilaa lix bilood taaroon wallah noo qaadi muqdishina nisheen muqdishina nisheen hadda iswalqaabley murugni hadan guryaalina nisay hadana may baa meel furunteelina qaadi dagaalkii oo may galay ooswin ooswina may dharaaya dadkii kaane walnyarey bah kuno heri walka walqaable ma ku herneb dhugum gila kare wal dhinubul anasindii may dharay dadlay yaala may dharay anina birkoon isku kuroor muddo oo laba bira camal ayaa taa duurley ka jarnaya meel raay oo saddex qof in duurley ka jar markii hore taa dagaalka markii uu sunku banay dagaalka aad tum ila masaahir ablam oo kala bilaawd lix saac oo kala markii la maraw oo habadii oo dhow isku wada dhamaadeen baa hore la wada gubay dadka miidka meel dhalaarin yaa oo meel raay guridan oo walan ka jarnay rooraan baad gur ara koyn hadan miilan noo qaadi may nijeeyay aada la reelay dagaalkii lamaad hadan aan galadan meela ka galay tum ila masaadan mana subaxa hadan leelan galeedan dadka hadan siiliyadan lahanin dhamaydan hasan ibraahim aftiingan leere nimankan oo murtadiinta ee udu rooga meelan kasaani meela dhuboo ka galni shambulooda meela roogni ee walina nijey hamara nanijey hamar madina nijey haradan leera harnana nanijey libulood madi meela roogni yana noo qaadi walina nijey kambaala muduuna saani meele waynoo qaadi basana nii qaadi gawl walina nijey butiyaaba leeraha nanijey meeliyaa tababarna nii gili qaabkii obaa kubani madan hamara nanisheeni guriideena nasi nambariniin suubiyango sobneede walila sangare booliis military ala sangare iyo shaqada shaqada booliiskana goobdaasan shaqada militaridana goobdaasan magaalada meelkubaasan maysin gaadaw amnije sugaasan baaburta baarasan hamar dhatieley meelolisiin bedele meelisiin gaadawna malehe ogaananeeri ugu dambeyn waxay baaq toobadkeen ah u direen maleeshiyaadka murtadiinta ee weli ku sugan safka gaalnimada buurdhon lagu hayay dhawaay dadwalaale sharafle riyaanka kooy waana mahadsanyin ee lankii oo sidaan madirooban galdami haataa un galdami oo nimankaasi ka jara meel iyo shaqada walaayada usahang mara rooga anusahaasku kubaha يا فريق أن قد بيفر سشرفي ونقل لهن دواي خب الحمد لله طب شنت در إلهي بها طب شنت الحمد لله دلكاي ودين تمل رها كدوالير ما ينك باقي إني وحيابي أو وقتك كل ماي بيل دردا هاي دين اللي هايسن ولي اللي دمضى ولي كلاب اللي أوغان إني أسوق طب شنان دلشو الدين تيو إني نسوقها wilaayada bakool ayaa ka mid ah wilaayaadka sida aadka ah uga soo qulqulayaan askarta toobadkeenayaasha ah ee kasoo baxaya sufuufta murtadiinta kuwaasoo si wanaagsan ay usoo dhoweynayaan maamulada islaamiga ah ee wilaayada bakool mahadsanid cabdiqani maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowro usoo gebagabeeyey haweenka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan oo ahayd dowlad diini ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buuq qable ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan gudaha degmadaasi dowladan oo loogu magacdaray umuna caaisha ayaa loo soo gebagabeeyey ku dhowaad boqol ruux oo haween ah oo ka mid ahaa haweenka beesha jambaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan muddo toban maalmood ah oo ay dowladan socotay waxay dumarka muslimaadka ah ee loo qabtay ku qaadanayeen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd kuwaas oo ay wax badan ka faa'iideen gabagabadii dowladda waxaa ka hadlay sheikhu yuusuf macalim cabdiraxmaan kaas oo kula dardaarmay haweenka dowladda loo soo xiray inay sii wadaan barashada diinta islaamka kelmadeeda waxaan kusoo koobayaa inaan diinka baranno oo aan iska dhaafno ihmaalinta diinta aan ihmaalinayno een dayacayno een ka mashquulayno aan iska dhaafno oo niyo ina malacmaalo biniya diinkaan niyo u yeelanno oo qur-aanka qalbiga aan gelino oo madaaris aan xaadirno oon aan googoyn- googoys aanaan noqonin taasaan insha allahu tacaala isku waanin ilaahna waafajiyo subxana wa tacaala khayrka ee, daacadiisana ilaah iyo cibaadadiisa allaha nagu duwonna waafajiyo sidoo kale munaasabadda lagu soo gabagabaynayay dowladda waxaa ka hadlay nabadoonka beesha jambaaye nabadoon xasan xaqdoon isagoona haweenka dowladda loo soo xiray dhankiisa kula dardaarmay inay maraakista waxbarashada ee degmada buuqabla ku biiraan oo wax ku bartaan waxaan ii sheegaa walaalayaal dowladan soo socotay annaga aadaan ugu faraxnay Een, waxaa weeye walaalayaal nolosheenna adduunye iyo nolosheenna aakhira waxay ku jirtaa kitaabka allan u qaadana shaydaan fincalatulahi caleyk waa nugu dhelaa inaan ka herna shaydaan waxaan ii sheegaa insha allah ilaahay idinkiis waxaan isku boorinaynaa inaan qaadano diinta islaamka ilaahay idinkiis anigoo ah nabadoonkii beesha waxaan ugu baaqaa dadkayga inay qaataan diinta ee ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan waxyaabaha diinta ka hor imaanaya ilaahay subxana watacaala diinkiisa diidaya inay iska dhaafaan waxaa warkayga kusoo gabagabaynaa oo dardaaran ah waxbarashada idinkeenii anficaysaa raggiinni waad ogtihiin sidii xaaladooda tahay cunug haddii aayad ay ka qaldan tahay bartiisna ay sixi karin oo wax mala waaye aas-aaska waxa waaye inaad idinka diinta islaamka qaadataan waxaan ani marka kusoo gaabinaa baaqayga waxaan ahay nabadoonkii ugu horeeyey een, shirkii beelweynta gaaljecel ay qaadatay arrimankii qodobadii kasoo baxay ahay diinta islaamka in la qaato arrimankii daba socda shirki nabadoonkii ugu horeeyo dhaqan geliyaan ahay inaad anigana igu ceebeynin ilaahayna subxaana watacaala inaad ugu dhawatiina diinta inaad qaadataan oo maaragta hadduu ilaahay kuu diida inaad dadkiina aad ku dhaqdaan ummaddiina aad ula tagtaan sharaf iyo cisiidaa lagu gaaraa dowladan ayaa qayb ka ah dowlad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada buuqable ee wilaayadii hiiraan uu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada buuqable iyo deegaanada hoostaga mahadsanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh